Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacanna subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada aan warka subaxa ee saaka idinkugu hayna waxaa ka mid ah mid ka mid ah waxgaradka gaarisa oo ka hadlay dhibaatada uu muqaadiraadka ku hayo dhallinyarada waqooyi bari rayla odhinga uu ku booriyey kooxda kalanzo ee wadahadalka inay diradda saaraan arrimahooda iyo ergega gaarka ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud u qaabilsan arrimaha soomaaliya oo la kulmay kusimaha safiirka mareykanka ee soomaaliya kulan wacan subax wanaagsan markale dhegeystayaal waa subaxnimo arbacaha taarikhdu waxay ku beegan tahay toban iyo lixda bisha sideedaad ee agoosto sanadka labada kun labaatan iyo saddexda qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhawaada xasan sheekh cali oo loo yaqaano bigman kana mid ah waxgaradka ismaamulka gaarisa ayaa ka hadlay muqaadiraadka iyo dhibaatada uu ku hayo dhalinyarada gobolka waqooyi bari waxa uu sidoo kale baaq u diray madaxda siyaasadeed ah ee laga soo doorto deegaanada gobolka waxaanan ka hadli rabaa waxyaalaha hadda oo ma artay yani dadka kusoo dariyey oo dhib ku hayo waxyaalaha waxaa ka mid ah muqaadaraadka ka mid ah every corner markaad wajeer tagto markaad mandheeraar tagto markaad gaarsi imaato markaad tanariba aad imaato markaad isyolo iyo marsabid iyo mooyaale aad tagto dhulka muslimiinta aniga ma ogi soomaaliya laakiin waxa ma artay yani aan ka warqabo gaarisa wajeer iyo ilaa dhulkaas kulli waxaa qabsaday wax la dhaho muqaadaraad weliba kii ka culus kuwa kii ka culus ma arti yani dhulka uu soo gelahayo muqaadaraad meeshuu soo galana waxaa waaye dhib badan ayaa ka imaani dhibka ka imaanaya waxaa waayey mid waayo horta wuxuu keenaya khaniisnimo yani qofkan ma arti qof oo miir qaboba ma aha midda kale wuxuu keenaya waxaa waayey soci society oo ma artay yani oo dad badan oo muqaadaraysan oo ma artay wixii laga rabay wiilkii boqolowga ahaa intuu ma arta naazil uu noqdo ma arta xayawaanka taa u kasii xumaado gabadhana haddii ma arta wiilkiiba uu cunaayo gabadhiina waxaa ku dhicay nin la-aan nin la-aantina way taallaa muqaadaraad wuxuu keenaa oo dhibka kale uu keenayo waxaa ka mid ah dhaqaalahiioo soconaynin dhaqaalihii ma soconayo maxaa dadka dhaqaalaha shaqeyn lahaa waa the youth populationkan kenyana waxay dhahaan weliba moso you know in the muslim heartland dadkii ma arta odayaalka ahaa ani oo kale waa very small percentage seventy five percent of the population today amaba eighty percent waa dad ka yar afartan iyo ka hooseeya way waa dadkii la rabay intay ummadda ma artay yani masalkeeda xooggeeda ay noqdoon oo aan ma artay kala wareegoon ma artay yani maamulka ay kala wareegoon oo islaamnimada ay sii socoto ma arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin oo rasuulka alai salatu salaam uu dhahay horta wax weyn dhibka weyn oo na haasto waxaa waaye dhibkii waxaa waaye muqaadarada na haastaa waxaa la yaab eh dadkii madax daayni waa dad wanaagsan marka horta waxaan rabnaa madaxda risaalo ayaan u dirahayaa arrintan muqaadaraadka miisaan ha la saaro tillaabana ha laga qabto ha laga qaado maxaa hataa waxaa soo baxay dhalinyaro oo muqaadaraysan oo dadka buuba hayaana soo baxin dhallinyaradaasna makoosado annakaa iskale haddii annaka aan u istaagi lahayn waxyaalahan badi oo muqaadaraad aan hor istaagi lahayn ma dhacdeen madaxweynaha dalka william ruuto ayaa kenyaanka ka codsaday inay siiyaan waqhti uu kaga dhabeeyo ballanqaadyadiisii madaxweynaha ayaa kenyaanka wuxuu ka codsaday in fursadda loo siiyo u adeegidda qaranka waxa uu sheegay in la siiyo waqhti uu kaga dhabeeyo ballanqaadyadii uu sameeyey xilligii ololaha doorashada Mimi nataka niwahakikishie, tutahakikisha ya kwamba chakula mliozalisha mnapata bei ya sawasawa na vilevile mtatusaidia kulisha Wakenya wengine. Mambo yenu ya cabinet ni kazi yetu, tutatatua. I want to confirm to you. So nimepatia huyu waziri eh, wangu wa mambo ya mashamba mwaka moja, hiyo mambo ya caveat tuwe tumemaliza.
hogaamiyaha azmiyo raila odhinga ayaa ugu baaqay kooxda wadaxaajoodka ah inay shaqada galaan oo arrimaha muhiimka ah ay ka hadlaan arrimo badan oo uu dabcan xisbiga soo jeediyay isagoo ku hadlayay qaab emailah odhinga ayaa sheegay in azimiyo ay doonayaan in qiimaha sare ee nolosha wax laga qabto islamarkaana baaritaan madax bannaan oo gaara lagu sameeyo natiijada doorashada guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka i e b c si loo soo afjaro cidda sida saxda ah ugu guuleysatay doorashada madaxtinimo dib u habeynta i e b c oo azimiyo sheegtay inay qayb ka tahay ajandaha wadahadalka mister odhinga ayaa sheegay in dib u habeynta guddiga doorashadu ay noqotay midda dabcan noqoto mid loo dhan yahay oo dhammaan dhinacyadu ay qusayso ay ka qayb qaataan hogaamiyaha xisbiga oo dm ayaa ku celceliyey hadalkiisii hore ee ahaa in azimiyo ay danaynayaan keliya arrimaha dad lahade arrimaha dadka in ay dabcan inay tahay in laga hadlo heshiis awood qaybsiya hogaamiyaha xisbiga wiper kalanzo musyoka ayaa carabka ku dhuftay in isaga iyo xubnaha kooxdiisa ee ku jira guddiga wadahadalka ay u olelenayaan ajendaha azimiyo ee uu sheegay inay tahay midda matasho shacabka kenyaanka
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe ergiga gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud u qaabilsan arrimaha wadahadalada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan cabdikariin xuseen guuleed ayaa kulan midhodhal lagu sheegay la qaatay ee dabcan shan oo ah kusimaha safiirka dowladda mareykanka ee soomaaliya labada mas-uul ayaa kulanka waxa ay kaga wada hadleen guud ahaan xaalada soomaaliya gaar ahaana xaalada somalilan iyo wadahadalada dowlada federaalk iyo somalilan halka ay dabcan mari doonaan kusimaha safiirka ayaa u cadeeyay ergeyga sida dowlada mareykanka markasta uga go-an tahay wadajirka iyo xasiloonida soomaaliya inay garab taagan yihiin in wadahadalada u dhexeyn doono somalilan iyo sidoo kale soomaaliya ay noqdaan kuwo guuleysta ama midho dhal noqdo hay-adda mareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sootma ayaa muqdisho waxay ka furtay shir looga hadlayo arrimaha gurmadka deg dega ah ee dalka soomaaliyeed shirkan ayaa waxaa ka qayb ahaa bahda caafimaadka kala duwan ee soomaaliya iyo shirkadaha waaweyn iyadoona yoolka shirkani lagu sheegay sidii dhinacyada caafimaadka shirkadaha iyo hay-adda masiibooyinka qaranka ay iskugu xirmi lahaayeen guddoomiye ku-xigeenka hay-adda sootma doctor axmed cabdi aadan oo daafuray shirkaasi ayaa ka warbixiyey muhiimadda uu leeyahay waxaad ogtihiin xaaladaha lagu jiro iyo hadba meesha wax marayaan saacaddan aan hadda fadhina meeshan waxaa ogtihiin inuu waddanku dagaal ku jiro oo lagu howlan yahay sidii dib loogu xorayn lahaa deegaano badan taas macnaheed waxa weeyaan in gurmadka degdegaahi uu shaqadiisu labanlaab noqonayso oo meel kasta loo baahan yahay in gurmad degdega laga sameeyo xaalado marka marar qaar waxayna soo wajahaa aan u baahannahay inaan gurmad degdega samayno marka gurmad degdega la samaynayo marka dadka la rabo inay ka qayb qaataan ee la rabo inay hawshaas wada fuliyaan ayay hay-adda sodma si gaara isugu yeedhay kulankan maanta aan joogno iyadoo bulshada soomaaliyeed guud ahaan qaybaheeda kala duwan loo baahan yahay inay ka qayb qaadato xaalad kasta oo gurmad degdega ama taageero iyo maaragtay loo fidinayo dadka soomaaliyeed ee markaa dhibaataysan laakiin haddana waxaa jira xaalado u baahan in si gaara laysaga kaashado layskuna xirnaado taasaa keentay maanta inaan isugu nimaadno kulankeennan maanta ee aan isugu nimid maanta halkan iyada run ahaantii aada iyo aad baan u bogaadinayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee halkan jooga military hadday yihiin militariga yani saraakiisha matalaysa saraakiisha booliiska matalaysa agaasimayaasha isbitaalada dowlad goboleedyada akhyaarta ka socota isbitaalada gaarka loo leeyahay ambalaasyada maaragtay hay-adaha ka shaqeeya iyo gobolka banaadir laftiisa maamulkiisa iyo iyo maarta howlwadanadiisa poland oo xubin ka xubin ka tirsan nato ah ayaa qaabatay dhoolatuskii militari ee ugu weynaa tan iyo dagaalkii qaboobaa dhacdo lagu tilmaamay guushii ay gaareen ciidamada sofiyeetka sanadii waxay soo bandhigtay poland hubkii ugu casrisanaa ee dalkaasi iyadoo dagaal uu ka socdo dalka ay jaarka yihiin ee ukraine difaacuna uu galay marxaladii dhexe ka hor baarlamaanka doorashooyinka loo qorsheeyey inay dhacaan oktoobar ee sanadkan